waxaa soo badanaya cudurada ku dhaca xoolaha ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo ay u badan yihiin aricadkii idaha islamarkaana laga soo sheegayo in xoolo ay ugu dhinteen cudurka agmarka iyo xaafowga waxaana dhowaan ka jirtay tallaalka sambabka oo ururka dhakhaatiirta xoolaha sareelba ee gobolka shabeellaha dhexe ay ka wado degaano hoos yimaada gobolkan doctor xuseen cabdi warsame oo bartay cilmiga xoolaha islamarkaana ka mid ah ururka sareelba ayaa sharxayay cuduradaasi
xiliyadan dambe waxaa deegaanka ku badan cudurkan agmarka ama jadeecada waana cudur ay keento viruska loo yaqaano morbilo virus oo wuxuuna keenaa dhimasho badan waxaana uu ku dhacaa idaha iyo ariga waana cudur dilaa ah afka qalaadna waxaa loo yaqaana b b r waana cudur usoo waana cudur aan usoo gudbin dadka bini aadanka waxaana lagula tacaalaa kahortag ama talaal waa tahay agmar iyo markii jadeeca la yidhaha ma hal cudur ay isku yihiin mase way kala duwan yihiin agmar iyo jadeeca waa isku mid waana isku hal cudur soomaaliga oo kala duwan deegaanada sababaysa waxaana jirta in biyaha wasaqaysan ee ku hara meelaha biyo fariisinka iyo fatahaadaha xoolaha caba biyahaas inay cudurro ka qaadaan balse loo baahan yahay in xoolo dhaqatada ay ka taxadiraan xoolahooda sida uu sheegay ditoorka
cudurkan xaafooga la yiraahdo inta badan wuxuu ku dhacaa xoolaha kulli dhammaantood geela iyo looda iyo ariga iyo idaha wuxuuna ka dhashaa dhulka inta badan deegaanada qoyan waxaana keenaa waxa loo yaqaano waxyaabaha maaragta gooryaanka ama bartazuwaha ay yiraahdaan soomaalida inta badan waxay u taqaanaan gooryaan cudurkaasina waa cudur inta badan xoolaha aada u asiiba oo shuban badanna leh isku bedeli kara neefka in dhogorta ay ka dhamaato in neefka uu caato noqdo neefka inta badan uu lumiyo caloosha ay bararto uu lumiyo miisaankii caanihii ay yaraadaan haddii inta badan aan laga daweynin uu sii tacaalo dhimashana qaar keeni kara waana cudur inta badan xoolaha aada u asiibo inta badan dadka biniaadanka uma soo gudbo maxaa yeelay hilibka xoolaha aadaa loo karkariyaa deegaankan laakiin haddii neefkii iyo hilibkii oo ceeriinka ah intuu cuno qofkii waxaa ku dhalan kara in gooryaankaas asna uu ka qaado qofkii cudurkan sidoo kale daawadiisu aaday u fududahay waxaana lagu daaweeyaa albensol ama lavimisol wax la yiraahdo oo neefka afka laga siiyo qaarkoodna lagu duro waa sharoobo iyadoo kaniinina waa jira oo la siin karo oo neefkii waxaa kaloo la siin karaa iyadoo cirbada evermectin la yiraahdo oo neefka in lagu duro oo ayadana maqaarka laga siiyo gobolkan shabeellaha dhexe ayaa ku tiirsan xoolaha waana lafdhabarka ugu badan ee gobolka uu kasoo galo dhaqaale iyada oo dadka dhaqda iyo bulshada inteeda kale ay ku manaafacaadsadaan sida caanaha hilibka dadka ka ganacsado dulaalada iyo canshuuraha laga qaado marka suuqa la keeno